alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol labaatan iyo sideedaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu suuraddaani niskeeda dambe ama qeybta dambe oo dhan suuratulbaqara waxay ka hadlaysaa axkaamtii tashriiciga ahayd waxyaalihii dadka mukalifiinta la saaray axkaamtaasaa la caddaynaya arrimihii qoyska iyo reerka ayaa laga hadlayey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalmudallaqaatu gabdhaha la dalaaqay oo la furay yatarabasna waa koranayaan bianfusihinna nafafyaalkooda way xabisayaanoo waa koranayaan alaaata quru'in saddex qur'i saddex duhur saddex daahir saddex jeer intay daahiroobayaan ayay koranayaanoo naftooda guurka xabisayaan maadaama la furay ma guursanayaan haddiiba ilaa ay saddexdaas qur'i ay helaan qurigaas waa duhrigii sida imaamu shaafici iyo imaamu maalik ay ku fasirayeen abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay quru'daasi waxa weeyaan alaaata quru waa alaaa xiid waa saddex xayd buu isna leeyahay gabadhaa sugaysa saddexdaa duhurna waa gabadhii awal reerka ay is arkeen oo ninkaas ay mucaamalo dhex madhay amaa gabadho hadday tahay qabla hadday tahay gabadhaysan is arkin ay tahay waxay noqonaysaa wax ciddaa ma leh ninkaas bay ku xirnayd iyagoon is arkin buu furay wax ciddaah ma laha famaa lakum calayhinna min ciddatin u ilaahay leeyahy suurat laxzaab wax ciddaah gabdhaha dushooda ma ahaanin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa yaxillu xalaalu ma aha lahunna gabdhaha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda iyo ilmogaleenkooda ilaahay wuxuu ku abuuray inay qariyaan xalaal uma aha oo haddii uur jiro waa inaysan qarin haddii dhiig jiro oo xaydkii jiro waa inay sheegaan ciddadii waa inay run ka sheegaan iyagoo isle haddiiba ciddadu ha dhammaato oo ninkii horaa isku xumaateen xaqiisii buriye oo waxaa dhahdaan ciddadii ka baxayo ima rajciyeysan kadhib iyagoo sidaa uga jeeda yaysan qarinin wixii ilaahay riximkooda uu yeelay in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhir maalinka qiyaamada haddii ay sidaa yihiin yaysan qarinin weeyaan ee wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yeelay yaysan qarinin weeyan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa bucuulatuhunna gabdhahaas la furay nimankoodii nimankoodii raggii horeo qabay baa xaqu ku xaqnimo badan biraddihinna soo ceshigooda inay soo rajciyeystaan iyagaa ku xaqnimo badanoo waxay kaga xaq badan yihiin kuwa ajaanibtaa rag kaloo ajaaniba haddaan gabdhaha ciddadoodu dhammaan raggii horeo qabay hadday ceshanayaan iyagaa ku xaqnimo badan waase in araaduu biraddihinna raddigooda fii daalika arrinkaa dhexdiisa in araaduu waa hadday doonaan islaaxaa hadday doonayaan wey ujeedka gabadha ay u soo ceshanayaan islaax iyo hagaajin hadday gabadha usoo rajciyeysanayaan ama hadday usoo ceshanayaan inay dhibaan oo sii dhibaateeyaan taa lama ogola dalaaqan gabadha lasoo rajciyeysan karana waxa weeyaan waa marka dalaaqu uu rajci yahay oo awal uusan qofku dalqadihii aysan ka dhammaanin walahunna gabdhihiina waxaa u ahaaday mithlu ladii kii oo kale calayhinna iyaga dushooda ahaaday bilmacruufi si wanaagsan gabdhuhu waxay leeyihiin wixii iyagaba lagu lahaa oo kale iyana leeyihiin oo ay ragga ku leeyihiin walahunna gabdhuhu waxay ku leeyihiin ragga miluladii kii oo kale calayhinna iyaga dushooda aha bilmacruuf si macruuf oo wanaagsan bayna ku leeyihiin dhaqan wanaagsan iyo dhibid la-aan taas bay leeyihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walirijaali raggiina waxaa u ahaaday calayhinna dumarka dushooda derajatun derajo iyo dheeraad bay raggu ku dul leeyihiin dumarka oo maamulidda ay maamulayaan biilidda ay biilayaan waxa weeyaan adeecidda waxyaalahaas bay ku leeyihiin oo ah derajo takliif ahoo meesha la saaray weeyaane ma aha inay la leeyahay raggaa markasta ka fiican ama ka sharaf iyo fadli badan taa loogama jeedo waa derajatu takliifin laa tashriif maaha baa layidhi ee waxa weeyaan xagga karaamada qofka ilaahay ugu cabsi badan baa dadka ugu fiican ina akramakum cinda allaahi asqaakum wallaahu ilaahayna casiizun ilaahay mid qaaliba weeyaan xakiimun ilaahay waa mid xakiima subxaanahu wa tacala cabdullaahi bnu cabaas marka waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma wuxuu yidhi waxaan jeclahay buu yidhi innii la uxibu inaan isku qurxiyo xaaskayga sidaa iyaduba iskugu kay qurxiso maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf faa'iido kale waxa weeyaan rajciyadan la soo rajciyeysanayo xikmadda ku jidha waxa weeyaan qofku inta uu la nool yahay qofkan kaloo saaxiibkiisa ma uu garan kara baa layidhi kala tagga dhibaatada ku sugan iyo dhibaato la'aanta ma uu kala garan karo mufaaraqada iyo kala tegiddaa inay dhibayso iyo inaysan dhibayn ma ogaan karayo markuu faaruqo ay kala tagaan buu ogaanayaa oo reerkii kala tago isfuro oo burburo haddii marka hal dalqo ilaahay ka dhigi lahaa in reerkii ku kala tago oo aan la soo rajciyeysan karin mashaqadii iyo dhibaatadii baa kusii badnaan lahayd binu aadamka waxaa dhici karha intay kala tageen kabacdi inay isjeclaadaan inay isku soo noqdaan markaas saasaa loo baneeyey inay soo rajciysan karaan mar haddii dalqadihii u xareen waxaa la leeyahay tajribadu hal mar kuma xasisho sidaa darteed baa rajciyadii laba laga dhigay oo mar hadduu furayoo dalqad ku furay waa soo rajciyeysan karaa mar labaad hadduu furo dalqad labaad ku furay misna mar labaad buu soo rajciyeysan karaa labadaa jeer tajribo wuu ku ogaan karaa oo arrintii waa ku sacmi kardhaa ama waa ku kala tegi karaan marka arrintaasna waxay tusaysaa ilaahay raxmadiisa subxaana wa tacaala addoommadiisa oo u raxmadayo subxaana wa tacaala ayay tusinaysaa caddaynaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aalaaqu alaaqu marataani laba weeyaan dalaaqa aqbalaya rajciyo waa laba jeer wey waa labo aalaaqu marataani wey dalaaqa la jireeyey oo ninku ku hanan karayo inuu xaaskiisu soo rajciyeyso waa laba jeer waa inaani wey labadaa wax ka dambeeye rajciyo ma suuroobayso wixii ka dambeeya labadaa jeer hadduu inta mar furay soo rajciyeyso waa la ogolyahay mar labaad hadduu furay waa la ogolyahay dalqadihiina aysan ka dhammaan labadaa wixii ka dambeeya fa imsaakun weeye haysasho bimacruufin si wanaagsan uu ku hayso iyo mucaamalo wanaagsan oomase tasriixun sii dayn weeyaan biixsaanin si wanaagsan ku sii daayo oo gabadha xaqeeda uusan ka dulmin xumaan uusan ku sheegin dadka uusan ka eryin si wanaagsan uu markaa u hayso ama si wanaagsan ay u kala tagaan markaas si wanaagsan haddii ay u wada joogayaan wuu soo rajciyeysay waana wada joogaan si wanaagsan markay u kala tegayaanna waxa weye maba soo rajciyeysan oo sidaasaa gabadhii ee ciddadii kaga baxday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa yaxillu xalaal idiin maaha lakum idinka ragow an taakhuduu inaa qaadataan mimaa kii xaggiisa aataytumuuhunna gabdhaha aa siiseen shay-an shay-a waxba inaa ka qaadataan idinma bannaan wixii aa siiseenoo meher reerka hadduu kala tegay meherkii baan ku noqonayaa lama ogola wax yar ba allaha ka dhigo wax kaloo xoolaayo uu milki siiyey oo caadi u siiyey oo milki u siiyeyna kagama noqon karayo ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooye labadii isqabay allaa yuqiimaa inaysan oogin xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa inaysan oogin inay ka baqaan mooyaane waxa way cushradoodii iyo dhaqankoodiiba xumaaday waxay isdhaheen amaa dembi un idiin siyaadaan oo xuquuqdii zawjnimada ilaalin weydaano ilaahay idin amray ilaa taa inay dhacdo mooyaane fa in khiftum haddaa ka cabsataan allaa yuqiimaa inaysan ogin xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa falaa junaaxa calayhimaa wax dembiga dushooda ma ahaanin fii maa kii dhexdiis iftadat ay isku furatay gabadhu bihi maagaba wixii gabadhu ay isku furato oo xoolahay ninka inta siiso ay dhahdo xoolahan igu fur oo khuluc ah taa lama diidana wax dembiya dushooda ma ahoo iyadana dembi dusheeda ma aha isagana dembi dushiisa ma aha waa khuluci weeyaan oo gabadhiibaa waxay bixinaysaa xoolo xoolahaas ama meherkay ku lahayd bay ka cafin ama qayb ka mida ama xoolo kaleba siinaysa ninkeediibay siinaysa waxay u siinaysaa inuu furo markaa wax dembiya ninkii ma saarna xoolaha haddou qaato gabadhiina wax dembiya ma saarna xoolaha hadday bixiso hadhowna ninkaa ma soo rajciyeysan karo waa khuluc sidaasay ku kala tageen tilka taasina xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi weeye ee falaa tactaduuhaa ha tallaabinina oo ha gudbinina ilaahay leeya ha jiirinina waman yatacadda ilahay wuxuu yidhi qofkii tallaaba xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa iyo soodintiisa fa ulaa'ika duulkaas mantaa bimacna aljamaca hum iyaga unbaa addaalimuun iyagaa kuwaas hum iyaga unbaaba addaalimuuna kuwa daalimiinta ciqaabka mutaysa wey markaa rajciyadii labadaasunbay suuroobaysaa wixii ka dambeeya waa wada joog wanaagsan ama si wanaagsan in loo kala tago haddii dalqadihii uu dhammeeyo dalqadii saddexaad uu ku daro waa tana fa in dallaqahaa gabadhii haddou dalaaqo dalqadii saddexaad falaa taxillu xalaalu maaha lahu ninkii dalaaqay min bacdu bacda daalika intaa dabadeed xataa tankixa ilaahay ka guursato zawjan nin oo hayrahu isagii aan ahayn zawjan hayra zawj iyo nin aan isagii ahayn ilaa ay soo madho oo weliba nikaax saxiixa ay ku soo madho oo weliba isreeraystaan oo weliba hadhow uu furoo kala tagaan ama uu ka dhinto oo ciddadiisiina ay ka baxdo markaa kabacdi bay ninkii hore ku soo noqon kadhaa gabar saddex lagu furay saddexda ama isku mar ha lagu furo ama dalqad dalqad ha u soo dhammaadaan markaa kabacdi bay isku soo noqon karaan marka arrintaa waxaa ku sugan inay habboon tahay inaan saddexdii marka horeba la israacin oo lagu furin leanna hadhowtii haddii jacayl iyo raqbo iyo in reerku isku noqdo la damco saddexdiina la dhammeeyey xal baan loo helaynin xal wanaagsan oo saxiixa loo heli maayo waxaana laga yaabaa dadka mur'ada leh oo ragga wanaagsani ma jecla xaasaskoodu inay rag kale qabaan waxay jecel yihiin hadday xataa kala tageen inay isku soo noqdaan oo ay markaas xal ay helaan marka xalkiina waxa weeyaan inuusan isagu saddexdii dhammayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa in dallaqahaa haddou furo ninkii labaad oo guursaday gabadha kii hore waa furo saddexdii waa ka dhammaade nin kalaa guursaday ninkii kaloo guursadayna waa fura falaa junaaxa calayhimaa labadii horeo isqabay dushooda dembi ma aha an yataraajacaa inay isku soo noqdaan ninkii hore oo waagii hore furay oo saddexda dalqadood ka dhammaadeen iyo gabadhii inay isku soo noqdaan wax dembiya dushooda maaha waase in dannaa hadday u maleeyaan an yuqiimaa inay oogayaan xuduudallahi ilaahay xuduuddiisa oo sharcigiisa ay ilaalinayaan markay ciddadii dhammaatay inay isku soo noqdaan wax dembiya dushooda maaha wanaagna iskula soo noqonayaan wa tilka taasina xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii weeye yubayinuhaa ilaahay waa caddaynayaa liqowmin qoom qoomkaasoo yaclamuuna garanaya sharaacida ilaahay iyo axkaamta ilaahay kuwa garanaya oo fahmaya gadaal fiirinaya cawaaqibul umuurka ka fakeraya masaladan marka mudallaqatu alaaa gabadha saddexda lagu furay oo masale hadal badana waxay ku roontahay culimmada muslimiintu way caddeeyeen a'immada madaahibta afarta madhab way caddeeyeen xilligii saxaabada waa la caddeeyey masaladaas axaadiiseeda iyo kullu waa la kala shaandheeyey waa la ururiyey waa la jamciyey masale bayaana weeyaan laakiin dadka iyo bulshada waxaa ku badan inay dhahaan gabadhii saddex baan ku furay misna inaan ku noqdaan raadinaya gabadhaas marka lagu noqonaayo shuruud bay leedahay shuruuddaasina waa shan shantaa shardi ilaa la soo marana ninkii hore kuma noqon karayo waxaa kale oo meeshaa ku jira afarta madhab waxay qabaan afartuba in gabadha haddii saddex lagu furo uusan ninkii ku noqon karin rajciyo uusan ku lahayn ay sidaa kaga baa'intay aan sidaa lagu celin karinin ilaa shuruuddaas la helo jumhuurulculamaa salafan wa khalafan culimmada jumhuurtoodu salaf iyo khalafna sidaasay qabaan afarta madhab imaamu abi xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed binu xambal radiallaahu canhu ajmaciin iyaguna sidaasay qabaan waa masale meel lagu xiray oo la caddeeyey oo la bayaaniyey weeye xilligii saxaabada haddii lagu noqdo waxa weeyaan sayid cumar bin khadaab radiallahu canhu qof kasta waa ogyahay saxaabada inuu masaladaa kala showray in markaas lagu tegsiiyey oo lagu go'aamiyey in dalaaqaas saddexda ah waxa weeye uu sidaa ku dhaco aysan labadaasi kala baa'ineen arrintuna waxay ahayd xadiidka imaamu muslim uu warinayo waa la ogyahay xadiidkaasoo ah dalaaqa saddexdaa wuxuu ahaan jiray xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliga abuubakar iyo waxa weeyaan qayb oo ka mid a xilligii cumar binu khadaab waaxidan buu ahaan jiray waaxidantaas culimmada mufasiriinta culimmada muxadisiinta baa ka jawaabay xadiidkaas wixii xadiidana macnihiisa muxadisiinta loogu noqdaa imaamu nawowi ayaa jawaab isna aad u wanaagsan ka bixiyey fii sharxi saxiixi muslim waxaana ka mid a jawaabahaas dadkaasi waxay ahayn dad luqadii garanaya dad isilaalinaya alla kacabsigooda uu badnaa sida xadiidkuba gadaal ka caddaynayo markii dambe oo dadku magaalooyinka soo galeen say cumar inuu yidhi dadkan dalaaqii saddexda ah hadday ku dhawaaqaan saddexdiiba ha looga dhigo sidaasna ijmaac noqotay saxaabadiina ay soo wada jeediyeen radiallaahu canhum sayd cumarna aysan ku qabsan sayd cumar oo aad ula tashan jiray saxaabada arrimaha waaweyn iyo qadiyaadka iyo masaa'isha soo korodha ama yimaadaba markaas dalaaqaas saddexdaayoo halka laga dhigayey wuxuu ku fasireen dadkaasi markii ay yidhaahdaan hore gabadhii anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun oo sidaa dhahaan waad furan tahay waa furan tahay waa furan tahay mid furan baa tahay inay macnaha ay lagu xambaaray in ta'kiid looga jeeday ee anti daaliqun mid iga furan baa tahay hadalkaa hore baa labadan kalena lagu adkaynaya ee hadal musta'nafoo mid kasta uu yahay furniin hor leh dalqad labaad dalqad saddexaad sidaa ku socda inaysan ahayn marka dalaaqii sidaas ahaa oo waagaa saddexda markuu ninku saa ugu dhawaaqo uuga jeedi jiray halka xabbo maanta dadkii magaalay soo galeen barwaaqay heleen sayd cumar wuxuu yidhi dalaaqa noocaasa inaan ku dul socodsiino oo ninku markuu anti daaliqun saddexdaa jeer yidhaahdo iyo wixii la mid a saddexdiibaa macnaha inay ka dhacday la xukumo buu kala tashaday sidii baana la xukumay sayid cumarna sida xadiidku ku soo arooray waa ninkii cumarulfaaruuq ilaahay xaqa yeelay qalbigiisa iyo carabkiisa khulafaa uraashidiin ka mid ah nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin sayid cumar baa ka mid a ilaahay baa marka xaqa yeelay wixii uu ku hadlo xataa oo uu sheego iyadoo aan weli qur-aan ku soo degin waa iyadii meelo tiro badan oo ilaa dhowr iyo toban meelooda sidii uu sheegay ilaahay qur-aanka ku soo dejiyey marka waxa weeyaan masaladan xaqiiqadeeda marka la taabanayo qofka aakhiradiisa hadhow qiildaygu waxba tari mayo masale jaban waxba tari mayso masale jumhuurulculamaa culimmadii badankoodii salaf iyo khalaf iyo madhab kastoo afarta madhabo waaweyn ka mid ah ay isku dhinac mareen weeye saxaabadii badankoodiina isku dhinac mareen weeye markii dambena ijmaac sidaa ku noqotay marka waxa weeyaan qofku waa inuu marka hore isilaaliyo oo dalaaqan iska ilaaliyo haddou dhacana waa inuu noqdo qof sabir leh oo ma garanaysaa ka qanci kara wixii aan loo bannayn ka istaagi kara waa inuu noqdo inuu marka horena caycayaar wax ku furo hadhowna uu yidhaahdo waxaan rabaa in gabadhii saddexda aan ku furay laygu soo celiyo lagu celin maayo wey qofkii isilaalinayana ku celin maayo qof kastana aakhiradiisa inuu fiiriyaa fiican reerkiisa iyo ilmihiisa iyo xaaskiisa ninka culimmadaana aakhiradiisa inuu fiiriyo ayaa fiican oo masaladan ka hadlaya ama ka jawaabaya sida loo badan yahay ama muctamadka ah inuu maro oo jawaabo ayaa xaq loogu leeyahay qofka aqoon u leh shareecada islaamka masaladan marka laga hadlayo keligeed baa waxay noqonaysaa dhowr cashar ama dhowr magaranaysaa muxaadaro ama dhowr mowduuc ayna hadda wakhti u ahaynin waxaase kuuguba filanba qofkaani saddex dalqadood buu ninku milkisan yahay markuu xor yahay gabadhaas wuxuu ku qabaa saddex dalqadood hadduu saddexdii dhammeeyey oy ka dhammaadeen waxa weeyaan waxba uma harinin saddex buu ku qabay saddexdiina waa ka dhammaadeen saddex saddex laga jaroo kale noqonaysaa eber weeyaan waxa weeyaan ilaa ay gabadhu shuruuddaa soo madho oo si kale haddii calaf iskugu leeyihiin ay iskugu soo noqdaan intii laga fogaan karo waxa shubhadu ku jidho ama xaaraantu ku jidho ama macnaha aan la ogolaynna qofku waa inuu kala fogaado usradiisa iyo qoyskiisa marka horena waa inuu is-ilaaliyo weeye masaladan marka maraajicdeeda culimmada muslimiintu waxay ku caddeeyeen kutubta fiqigaa bay ku caddeeyeen waxay ku caddeeyeen kutubta maaragtay xadiidka shuraaxdaoda waxaa lagu caddeeyey mufasiriintu tafsiirkay ku caddeeyeen culamaalulislaam si bayaana ayay uga hadleen dadkaas sidaas qaba dalaaqaas in hal xabba laga dhigana saddexdaana iyadana culimmadu waa u jawaabeen jawaab waafiya oo shaafiya ayayna siiyeen xagga khuluca khulucii u horeeyey oo islaamka dhaca wuxuu dhex maray saxaabigii la dhihi jiray thaabit binu qays iyo xaaskiisii ayuu dhex maray waa khulucii u horeeyey ee islaamka dhexdiisa dhaca
qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa dallaqtum nnisaa'a markii aad dumarkii fudhaan oo fa balagna ay gaaraan ajalahunna ajalkoodii ay gaaraantaa waxaa looga jeedaa ay u dhowaadaan fa balaqna ay qaarabna ay u dhowaadaan ajalahunna inqidaa'a alcidda weeyaan ciddadii inay dhammaato dumarkii la furay markay u dhowaadaan inay ciddadii ka sii baxaan maalan maalmo yar ama saacado yar ay ka hadheen fa amsikuuhunna haysta qabdhihii oo soo ceshada bimacruufin si wanaagsan ku haysta oo amase sarrixuuhunna sii daaya bimacruufin si wanaagsan labadaasunbaa meeshii bannaan weeyaan walaa tumsikuuhunna gabdhihi ha haysanina diraaro diraaran dhibid dhibid darteed litactaduu inaad ku xadgudubtaan oo dhibaataysaan oo dulmidaan darteed ha u haysanina hana u soo ceshanina sidaa weeyaan diraara litactaduu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yafcal qofkii sameeya daalika arrinkaasna faqad xaqiiqee dalama nafsahu naftiisii waa dulmiyey weeyaan qofkaa naftiisii waa dulmiyey cadaabba u bandhiga walaa tattakhiduu hana ka yeelanina aayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa husuwaa jees jees cayaar cayaar ilaahay aayaadkiisa ha ka yeelanina marka waxaa jiri jidhay ninku intuu gabadha furo ciddada markay ka sii baxayso buu misna soo ceshan jiray wuxuuna u soo ceshan jiray inuu dhibo si ay gabadhu ciddada ugu dheeraato ee rabitaan uu rabo uma u soo ceshan jirin tiibaa markaa la nahiyey tiibaa la diiday walaa tattakhiduu aayaatillaahi husuwa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadkuruu waxaad xusuusataan nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiinna idinku nicmeeyey iyo wamaakii ansala ilaahay uu dejiyey calaykum dushiinna oo min alkitaabi kitaab ku bayaansanaya walxikmati xikmada kitaabku waxa weeye waxa ilaahay soo dejiyey kitaabku xikmaddiina isaga ah waxaa kaloo lagu fasiray wamaa kii anzala ilaahay uu soo dejiyeyna xusuusa calaykum dushiinna oo min alkitaabi kitaab iyo walxikmati xikmado xikmadaasi waa sunnada mudaharada sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam yacidukum bihi ilaahay kaasuu idinku waaninaya yacidukum bih kaabaa ilaahay idinku waaninaya kaasaa ilaahay idinku hanuuninaya wattaquu llaha ilaahayna ka yaaba waclamuu waxaadna ogaataan ana allaha ilaahay bikulli shayin shay dhammaanti caliimun ilaahay inuu yahay mid caliima oo ku ogaal badan subxaana wa tacaala waidaa dallaqtum nnisaa'a dumarka markaa fudhaan oo fa balagna ajalahunna ajalkoodii ay gaaraan iyo muddadoodii oo hadda ciddadii ay dhammaato falaa tacduluuhunna gabdhaha ha meermeerinnina oo ha ka manciinnina nimankii gabdhaha awliyadooda ahaayow aabbayaashii iyo awowayaashii iyo walaalihii iyo ha u diidinina gabdhahaas an yankixina inay nikaaxsadaan oo guursadaan aswaajahunna nimankoodii nimankoodii inay guursadaan ninkii hore hadday isku noqonayaan ha u diidinina idaa taraadow markay raalli noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaagsan yaa wixii hore qoomameeyaan ee macruuf hadda raadinayaan inay isku soo noqdaan ay ku raalli noqdaan ha u diidinina mar haddii arrimihii toosnaanayaan ha u diidinina oo markaa kuwii dadkii awliyada ahaayoo gabdhaha awliyadooda ahaa ayaa lala hadlaya waxaa kaloo lagu fasiray falaa tacduluhunna gabdhahaas la furay oo ciddadoodu dhammaatay raggii qabay baa lala hadlayaa waxaa la leeyahay raggaasow gabdhaha ha u diidinina an yankixina aswaajahunna inay nimankooda guursadaanoo niman kaleo idinkii aan ahayn hadday guursanayaan ha u diidinina oo niman waxaa jira gabdhahay fureen aan ogolayn rag kale inay guursadaan oo aan la soo agmari karin kuwaasaa markaa la diidaya waxaa la leeyahay haddaa mar idinkii kala tagteen ciddii kaleo ay guursanayaan ha ka mancinina hana u diidinina guursigaa mar haddii ciddadii dhammaatayna waa nikaax cusub bay isku guursanayaan ee soo ceshasho maaha daalika midka marka cadigaas iyo diididdaas baa la diidayaa saxaabi la dhihi jiray macqal binu yasaar ayaa gabar walaashiisa nin muslimiinta u guuriyey xilligii nebiga calayhi salatu wasalaam mudday wada joogeen ninkii gabadhii waa furay ma soo ceshan ciddadii waa dhammaatay markaasaa gabadhiiyo ninkii isfuray ayaa misna dib ka heshiiyadoo isdoonay markaasuu soo doonay mar labaad ninkii gabadhii ninkii gabadha walaalkeed ahaa baa ninkii markaas la hadlay wuxuu yidhi hadda kahor waa kuu karaameeyey waana kuu guuriyey waa fudhay wallaahi inaysan kugu soo noqonayn dhib dambe arrintaasuu ku yidhi ilaahayna wuxuu ogaaday subxaana wa tacaala labadaa qof iyo isku baahidooda iyo gabadhaasay ninkeeda hore u rabto aayaddaana la soo dejiyey waidaa dallaqtum nnisaa fa balagna ajalahun ilaa laga gaarayo wa antum laa taclamuun markii saxaabigii wax diiday uu maqlay aayadda ilaahay soo dejiyey isma sii adkayna wuxuu yidhi samcan lirabbii maqlid baa rabbigay u ahaatay ilaahay waa maqlayaa iyo wadaacatan addeecid ninkiiba u yeedhay haddaan kuu guurinayaabuu yidhi waana kugu karaamaynayaa imaamu tirmidi ayaana xadiidkaa wariyey sidaas bay arrintii ahayd marka cadligaas iyo meermeerintaa iyo diididdaas ayaa la diidayaa daalika midkaas waxaas laydiin diiday oo gabdhaha in la dhibo iyo cadliga in la manciyo baa yuucadu lagu wacdinayaa bihi isaga manduul kaana ahaaday minku xaaluu idinka idinka mid yahay yuuminu mid rumaynaya ama rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe daalikum kiinaas iyo wacdigaas iyo iticaadkaas wacdoonkaas iyo qabsashada awaamirta ilaahay la qabsado ayaa iskaa dahirnaan badan lakum idinka idiin dahirnaan badan wa adharu idiin dahirnaan badan askaa wa adhar askaa idiin nafac badan lakum idinka oo wa adharu idiin dahirnaan badan wallaahu ilaahayna yaclamu weeyaan mid og waxa mas idiin wanaagsan ilaahay waa ogyah wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin ee wixii ilaahay idin amrayo idinku waxba ma ogidine qaata oo raaca wixii ilaahay idinka reebayana ka fogaada oo ka dheeraada sidaa weeyaan wallaahu ilaahay baa yaclamu og waxay ka dhigan tahay maa huwa aslaxu lakum waxa idiin suubanaansha badan idinku habboono axkaam iyo sharaa'ica ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin daalika arrinkaas ee tan rabbi idin amrayo fartooma kowda wuxuu idinka reebayana ka taga sidaas baa ku badbaadaysaan macnaha weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab